jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ayaa isku dayaya sidii ay taageero dhaqaale ugu heli lahaayeen dadaalka iyo dagaalada maamulka puntland uu kula jiro maleeshiyada kooxda daacish ee ku sugan buuraha calmiskaad ee gobolka bari waryaheena maxamuud mascade ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay sheekh maxamed shucayb oo ka tirsan culimmada soomaalida ee minnesota waa runta oo bishaan oo dhan gobolka minnesota waxaa ka socda oloolo lagu taageerayo dowladda puntland iyo howlgalka ay kula jirto ciribtirka daacish ololahaas iskugu jiray taageero afka ah iyo taageero xoolo ah taas waxay ku soo gabagabowday caaway oo ummaddii soomaaliyeed ee reer minnesota ay iskugu yimaadeen hoolkan aadka u weyn dad gaaraya shan boqol oo qof ay soo yimaadeen ayagoo raba inay taageeraan howlgalka ay puntland ka wado ciribtirkaas runtii taageero waxay muujiyeen dhaqaale ah lacag aad u badanna waa ay qaateen oo ay rabaan in ay qayb uga noqdaan ciribtirkaas iyo howlgalka ay puntland kula jirto la dagaalanka daacish waana taageeraynaa dowladdaas puntland iyo hoggaankeeda dhaqdhaqaaq ay samaynayaan annagoo meeshaan joogna dhaqaale iyo afba waa garta marka dhaqaalaad aruuriseen dhaqaalaasoo doonaysaan inaad ku taageertaan waa garta dib haddaan kuu celiyo dad badan waxaa laga yaabaa in uun daacish ay maqlaan oo keliya oo soomaaliya ka dagaalamaysa weliba gaar ahaan puntland sidee ku dhacday in daacish ay unugyo ku yeelato awood leh oo ka dagaalama puntland haddaad dib noo celiso
mascaddow nimankan daacish la yidhaahdo sideedaba oo ilaa labada kun iyo koo iyo tobankii soo bilaabmay badanaaba waxay isku aruursadaan ama unugyooda ay dhigtaan dowladaha uu ka jiro firaaqa siyaasadeed ama uu ka jiro khilaafka siyaasadeed ama dowlado dumay oo kale bay badanaaba beegsadaan sida ciraaq suuriya oo kale afghanistan niger iyo maali oo kale soomaaliyana waxay ka mid tahay dowladaha noocaas oo kaleeto oh oo dowladdoodii dhexe oo sentraalka aysan baawarkeedii soo ceshan oo weli ku jirta inay soo kamayso deegaanka hadda puntland dhinaca weliba bari ahna waa dhul ilaa afar boqoloo kilomitr isku weyfiid meelahaasa buuraley ah laamiyo badanna aysan gaarin xeeb aad u ballaaranna ay saaran tahay oo dhinaca badweynta hindiya iyo badda cas waxay kaloo kor ka dulaalaysaa dhinaca waqooyiga ah yeman oo ayada lafteeda ay ku jiraan xuutiyiin niman ah ay ku jiraan halkaasay marka ka soo galaan iyo dhinacan maxaa la yidhaahdaa badda cas markii marka uu dowladaha caalamka ay ka guulaysteen daacish dhinaca ciraaq iyo syriya firxadkoodii qaybaha waxay kala aadeen africa qayb waxay aadeen waqooyiga africa qayb waxay soo aadeen dhinacan bariga soomaaliya xooggoodana runtii wuxuu ahaa labadii sano ugu dambaysay oo dhinaca puntland ay ku mashquulsanaayeen doorashooyinka dhinaca kalena khaatumo iyo dagaaladii ka socda u dhexeeyey waqooyigana labadaas arrinba waxay keentay in laga mashquulo dhinacan iyo dhulkanoo juqraafikaal ahaan u diyaarsanaa in lagu dhuuman karo iyo firxadkooda caalamka ka yimidoo meesha iskugu yimid
nin wadaadaa tahay oo ka mid ah culimmada gobolka minnesotaatka looga yaqaano inta badan qolooyinkan ama al-shabaab ha ahaadaan ama daacish ha ahaadaanna waa dad magaca diimeed wata oo aayado qur-aana iyo axaadiis daliisanaaya door intee la eg bay culimmadu ka qaadan karaan in la dabar tiro amaba laga adkaado daacish
maxamuud waxay ka qaadan karaan culimmada doorka aadka ugu weyn nimankan sideedaba daacishka ama shabaabka ama khawaarijtu sidiisu waa fikir guracan oo mar walba bulshooyinka ka soo dhexbaxa taariikh ahaan haddaan baangaroonka halmar iftiimiyo xilligii nebiga sal ly slam uu jirayba buu asaaskooda hore soo bilaabmay waa nimankii dilay cumaan bin cafaan laakiin maysan ahayn markaa urur maysan ahayn laakiin ayagoo urur ah bay waxay dileen cali bin abi aalib radia allahu canhu dowladdiisiina halkaasay ku soo afjareen mar walbana nebiga sal ly slm wuxuu ballan qaaday in nimankaas muslimiinta ay ka adkaanayaan laakiin markay arkaan firaaq siyaasadeed inay soo baxaan haddana islaamku uu ka guulaysto nimanka marka waa niman fikir guracana oo khawaarija oo dadka ku baxa oo dhiigooda iyo cuna oo aan loo nisbayn karin diin doorka culammada iyo kaalintooda waxaan isleeyahay waa mid ugu weyn uguna muhiimsan nimankan waxay ku dagaalamaan waa laba wax qori iyo fikir dowladaha dhinaca qoriga ka difaacaya oo ka dagaalgalaya culummada kii ugu muhiimsanayo boqolkiiba konton oo fikirka ah baa hor yaalla oo ay ku maaragtay kula dagaalamayaan wacyigelinta culummada halkaas ma ka gaabiyeen marka
ilama eka oo culummada hadda soomaaliya gaar ahaan ilaa xilligay soo ifafaalahoodii soo baxeenba door fiican bay ka qaateen waxaan xasuustaa labada kun iyo toddobadii sideedii in culammada soomaaliyeed shirar ay ku qabteen dalka soomaaliya gudaheeda iyo bannaankeedaba markay soo xoogeysteen shabaabna labada kun iyo tobankii wafdi badan xataa la geeyey muqdisho oo shirar ay ka qabteen waxaan kaloo xasuustaa inay culamo badan oo soomaaliyeeda ay laayeen uu ugu horreeyey sheekh cabduqaadir iyo sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan iyo sheekh cabdinaasir uu ugu dambeeyey masaajidaday aad uga hadli jireen ugu dambayntii saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh muqdisho wuxuu ku qabtay shir aad u weyn oo culummada soomaaliyeed oo saddex boqoloo culummo ah ay iskugu yimaadeen anigaba aan qayb ka ahaa oo culimmada ay ku soo saareen fatwo nimanka inay khawaarij yihiin in lala dagaalamana jihaad ay tahay ilaahna loogu dhowaado shirkii sanadkii dhoweydna labada kun iyo afar labaatankiina waa la qabtay sanadkaana waxaan filayaa in shir kale culummo ah uu jiro marka dowrka culammada soomaaliyeed runtii qayb weyn bay ka qaateen laakiin waxaan mar walba anagu ku talinaa in dowrkaa la laabalaabo wacyigelin masaajidada lagaga hadlo dadka diinta loo ansixiyo nimanka inay khawaarij yihiinna loo caddeeyo waa kaalinta ugu weyn oo culimmada ah meel fiican bay geeyeen inay sii labalaabaanna waan rajaynaya culimada maamulada dowladda iyo shacabka marka la isu geeyo intaba sidabaad is leedahay waa qaabka ugu sahlan oo daacish laga guulaysan karo haddii lagu dhaqaaqo daacish waxaa looga guulaysan karaa midnimo dowladda dhexo federaalka iyo dowlad goboleedyada iska ku midoobaan lambartu waxaa looga adkaan karaa dhinaca miidiyada iyo soshiyaalka in lagu fadiixeeyo lambar saddex in bulshadu ay kacdo ay iska soo qaqabtaan oo cabsida ku jirta ay ka guulaystaan lanna amniga dowladaha boqolkiiba siddeetan bulshada haysa gacanta ku haysa ayagay baadda ka qaadaan ganacsatada lacagta bixisa wasiiray u dhaartaan kuwaasoo dhan hadday isbahaystaan oo koodii baadda ka qaada ay diidaan miidiyaha lagaga kaco waxaan isleeyahay waa lagaga guulaysan karaa ugu dambeyn waxaa looga guulaysan karaa dhallinyarta yararka oo soomaaliyeed oo galaya in shaqo abuur loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo tababar dhallinyarta loo sameeyo fanka iyo ciyaaraha iyo isboortsiyada xoog loo geliyo shaqo abuurka dhallinyarta waxay keenaysaa in isista iyo daacishka iyo al-shabaabka aysan helin xoog dhallinyaraho soo kacaya ugu dambeyn waxaas waxaa looga hortegi karaa dulmigoo lala dagaalamo cadaaladda oo waddanka la gaarsiiyo qabaa'isha tirsanaya in la dulmiyey ama bower sharinka lagu yaraysiiyey in siyaasaddan kor loo qaado social justicekana la hagaajiyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shacayb oo ka tirsan culimmada soomaalida minnesota waxa uu warramayay wariyaheena maxamuud mascade